waxaana ku mid ah dhallinyarada ha ku jeedaan deegaanka jaaw ee degmada eelboor iyo wayba deegaanka ku hirgelina is-ool walbarasho oo ku kooban lama fasal waybanaa walkubaradaase in ku badan lama boqol oo arday oo horeynin haysan walbarasha balse weli waliba jareebaayaal shalduwan ee maamulka iskuulka uuse sheegayo ku mid ah macalinyaro iyo weliba quudinta owlaada maadaama yo ku qoyan gooba ciidan shashal dheer ururka talisamo iyo wayba maamulka iskuulka deersiye aqab walbarashoona iska jara miisas iyo kuraas iyo weliba aqab walbarasho kalea unkureyn maamulka iskuulka iyo waxaana ku mid ah dhallinyarada deegaanka iyo wayba ururka talisamo unkumahadnagana deeqda aqabka walbarashada iyo deersiye iskoolka laku hirgeliya deegaankaas dalladda la yidhaahdo talasamo oo waxa weeye wakhti ina gelisay wakhti inay nala wadaagta ay go'aansatay si sharaf badan waxa weeye wakhtiga inay nala wadaagto wakhti badan iyo juhud badan ay kusoo bixisay maanta inta soo bandhigtay waxqabadkii iskuulka hoose dhexe jaaw inay geliyaan soo muujiyaan waxqabadkooda ee soo bandhigaan noogu deeqaan allaha sharfo daladaliyaa talasamo way mahadsan yihiin ah in walaalaha talasamo maanta ay nala soo gaareen kuraas iyo miisas ciyaalka wax ku bartaan waxaan rabnaa inaan uga mahad celinno gaarib istaagay u muujiyeen iskuulka hoose dhexe ee jaw waxaan leenaha waa mahadsantihiin dadkiinnii iyo deegaankiinni aad garab istaagayteen waxu qabateen waxaan ka rajaynaynaa dadaalkaas in uu maxaa la yidhahdaa halkaas kasii wadaan oo aad baahayaha kale oo iskuulka ka jira waad aragtaan iskuulku ma haysto fasallo ku filan ma haysto dayd maxaa la yidhaahdaa iskuulku ma xira waxaan filayaa baahiyaha ka jira iskuulka dhammaan indihiina ku arki kartiin cadadka oo ardada ah oo iskuulka wax ka baranayana waad aragtaan waxaan rajaynaynaa marka inaannu ka wada qayb qaadan doonno in iskuulkan uu helo dhisme ku filan dadaalkiinnana aad ku darsataan inaad ka qayb qaadataan sidii fasalo dheeri ah oo kuleelkan ciyaalku si uga bixi lahay inaad qayb ka qaatan hadii ilaha yidhahdo dhanka kale mas-uuliyiinta ururka talasamo ee aqabka deersiin iskuulka ayaa ku hadleen ujeedka laku leeyay yoona bulshada ka baageen in owlaada lagu taageero walbarashada waxbarashada galmudug oo haddii iskuul la dhiso oo arda la keeno oo juhdi kasta la bixiyo haddaan macalimiin la helin dee tilaabtii la qaadi lahayo kale ma jirto iskuulkan usoo dirtay macalimiin kaalin laxaadle ka geysatay ayadana waa bogaadinaynaa inay sii laba jibaartana waa rajayhaynaa innagu ka talasamo ahaan tiimkeennan talasamo dee dhallinyaro deegaanka ahaan nahay ujeedka magaca talasamo waa dallad khayri ah aan faa'iidadoon ahayn u dhaqdhaqaaqda horumarinta siiba waxbarashada reemiyiga aad baan u faraxsannaha saaka inaan maanta inaan iskuulkan jaaw soo gaarsiinay agabkan kuraasta iyo miisaskan ka kooban oo dee deegaankana baahi looga qaba weyn waxaan is leenahay waa waajibaadna saaraay iyo wax xaqna lakugu lahay markii deegaan ahaan iyo dadnimaba la fiiriyo haddana waxaan aad u dareemaynaa baahida iskuulkan ka jirta iyo dhammaan deegaano badanba inaysan intaanu ku filnayn laakiin sida la rabo wax kuma wada socdaan sidii la dhaafi waayaa wax ku wada socdaan insha allaahu ardada kaalimada gala weliba saddexda kaalin ee ugu horraysa ama fasal kasta kaalinta ugu horraysa ardada gasha insha allahu dallada talasamo oo hadda alaabtaan idin keentay ayaa abaalmaridooda bixi doonta hadii laa idmo soddonka maalin oo soo socota hadii laa idmo quudintiinana talasamo ayaa bixi doonta hadii laa idmo waxaa sidaas loo sameynaa oo loodiin dhiirigelina waxay tahay inaad idinkii wax baratiin waxaa la rabaa inaad mustaqbalka inaad noqotiin dadkii deegaankan kubci lahay horumarkiisa ka shaqay lahay jiilka idinkii ku soo xigana kala wareegi lahaa macalimiintan iyo dhallinyaradan wakhtiga soo baxshay ee gurcalka imaanaya adinku inaad inta degana kala wareegtiin alrabaa hadii laa idmo ardayda deegaanka jaaw ee degmada eelburiya wayba tangetaa fursad iyo ka hormariya korantayada iyo korandhaadowka walbarashadiyo